ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore weerar culus kula wareegay saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalk oo ku leedahay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu ahaa weerar culus oo dhowr jiho looga qaaday degmada balcad iyadoo la bartilmaameedsaday dhammaan goobihii ay joogeen askarta dowladda federaalk waxaa magaalada iyo xarumaha la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyar kadib markii uu dagaalku sii dhammaanayo waxaa kabeen loo dhigay ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhanka deegaanka ilbaq kuwaas oo khasaare la gaarsiiyey sida lagu caddeeyey bayaan ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kabiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayay dad shacab ah oo cadowga halka ugu xirnaa ayaa lagu yidhi bayaanka mid ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada balcad wuxuu warbaahinta islaamiga alfurqaan u sheegay in ciidamada dowladda federaalka la muquuniyey islamarkaana ay arkeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex lugeynaya magaalada hadallana u jeedinaya dadweynaha waaga markuu baryahay salaada muggan masaajidka joognay ciidankii al-shabaab ah weerarku soo qaaday nimankii dowladdahay oo meesha fadhay ciidankii dowladda wax yar kabacdiba haddii alla kuroon yahay allahu akbar a saldhigga ka yeertay haddana maan saldhigga iyo islaana waa la jiraa meel kaloo xarumihii kaloo haddii la kuroon yahay dawladda allahu akbar ah haddana ka yeertay xabadaha in yaray socdeen wax yar kabacdi haddana meel kaley ka bilowdeen wax yar kabacdi meel kaley ka dheheen aakhir ku dambo meesha buundada ayay ka wada tallaabeen dawladdii sida noo muuqata burundigay u galeen waa la hadleen dadkay si guud ula hadlu haayeen dadkii bay isu keeneen ba dada guu dad badan bay bala hadleen ba shacaba waa la hadlu haayeen dalka dadka isdejiya waa haddii lakuron yahay waa ciidankii al-shabaab waa waa dadki mataqaan ciidankii muslimka wax idin haysta male wax culaysa male qof la haysta male gaaladaas iyo wax gaala la jira baan iskala xarbinaynaa sidaasay nagu dheheen horey noo dhaafeen kuwa kalaa nagu yimiday dad culamaha waaweyn aa noo yimid oo akhyaara waa wax culaysa iyo wax dhibaata lagalama kulmin dadka aad u farxad geliyin sidoo kale qarax ka dhacay magaalada balcad ayaa lagu dhaawacay taliyaha booliiska degmada balcad u qaabilsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo xuseen macalin iyo sidoo kale askari ilaala u ahaa abbaaro xilligii barqanimadii maanta alkataa'ib ayaa bahaysay sawirro laga soo qaaday goobta dagaalka ah iyo waddooyinka ah magaalada balcad kuwaas oo lagu arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sawirada ka muuqanaya ciidamada dowladda federaalka oo koox koox uga cararaya mujaahidiinta sidoo kale waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay xarumaha balcad iyo agabyo ay furtaan marka sawirada laga yimaado waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayaa weerarka maanta ka dhacay magaalada balcad waxaana la arkayaa muuqaalo ay soo duubeen dadweynaha oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo eryanaya askarta dowladda federaalka dadweynaha waxaa ka muuqata deganaan waxay ku qoslayaan oo ay la yaaban yihiin farxadka askarta dowladda federaalka sida ah laga dheehanayo muuqaalada ay soo gudbiyeen balcad waa magaalo istaraatiiji ah oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka oo ciidamo ku soo qufaysay kuwaasoo u babac dhigi waayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka faramaroojiye degmada